wasaaradda cadaaladda ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa ku baaqday in si wada jir ah loogu midoobo dadaalada lagu xalinayo caqabadaha ka jira bulshada gaar ahaan kuwa la xiriira helitaanka cadaaladda wacyigelinta bulshada iyo xoojinta nabadgelyada mas-uuliyiinta wasaaradda cadaaladda jubbaland ayaa sheegay in laga maarmaan ay tahay in la adkeeyo iskaashiga hay-adaha dowliga bulshada rayidka iyo culummada si loo xaqiijiyo nidaam cadaalad oo hufan lana gaaro bulsho isku duuban oo ku dhisan kalsooni iyo sinaan shacabe agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda ee dowlad goboleedka jubbaland cabdulaahi cabdiqaadir aadan khaynuuni ayaa wuxuu siyaabo kala duwan uga warbixiyey caqabadaha jira iyo sidii lagu horumarin lahaa cadaaladda bulshada caqabadaha aan halkan sheegno waxaan rabnaa saddex inaan u qaybino kow horta maxay wasaaradaha laftirkoodu qaban karaan laba bulshada laftirkeedu maxay qabanaysaa bulshada laftirkeedu daawado ma aha keliya ah hay-ado iyo waxaan ka rabnaa keliya wasaaradaha aad waxaan ugu mahad celinaya run ahaantii waxaan arkaa dallada haweenka nabadda ee magaalada kismaayo oo dadaal badan run ahaantii sameynaya gudiyadii kaafa arkaa guddigii baak baa arkaa run ahaantii hay-addii qaxootiga arkaa oo si xilqaan zaa'ida u wada laftirkooda oo hawlo badan iyagaa meesha ka sheegi doona laftirkooda hawlaha ay wadaan sida ay u dadaalaan iyo cadaaladii amniga ay uga shaqeeyaan iskuna xilqaamaan hawlahaasoo kale sidoo kale midda saddexaadna hay-adaha laftirkeeda saaxiibada la cadaaladii amnigaba in laftirkooda kulamadan waxa ka soo baxa ay ku baysgareeyaan baahida hay-adaha laftirkooda waxaan ka rabnaa inaysan baahiyo jeebkooda iyo maskaxdooda ka keenay wax ka qabanine ay baahiyo ay bulshadu soo jeediso ama kulamada guud ha lagu soo jeediyo iyo kanoo kale ha lagu soo jeediyo kan town hall meetingka billaha dhaca ha lagu soo jeediyo kan hay qaybaha kala duwan ee laamaha dowladda jubbaland ay qabtaan sababta waxaan rabnaa in la si dhab ah loo darso oo run ahaantii looga qabto caqabadaha ay sheegayaan bulshada reer jubbaland midaasna ay noqoto midda wax laga qabto reer jubbaland ay u baahan yihiin run ahaantii hay-adaha saaxiibada la amniga iyo cadaaladana hawshaas aad bay uga dadaaleen bogaadin run ahaantii ayaan run ahaantii aad iyo aad ugu bogaadinayaa